SBS Radio.
waxaad dhowaan lagu doortay ee, duqa degmada islington ee waqooyiga london bal marka hore marxaladii aad soo martay bal inooga sheekay goorta aad noqotay consular ama xildhibaan deegaan ilaa heerkan aad soo gaartay Ah, bismillaahi raxmaan raxiim walaal ah, waxaan xildhibaan deegaan kow noqday 2012kii saddexdii may ayaan kow ku guuleystay inaan noqdo een, qofkii soomaaliyeed ee u horeeyey ee u k-gaba ka noqda runtii xildhibaan ee haweeney ah Een, waxaan markaana een, waxyaabo badanna waan soo kasoo gudbay laakiin waktigaa waxaan la tartamayay lix qof lixdaa qof ah, anaa ku guuleystay qalbiyadan ku guuleystayna waxaa ahayd eh, boqolkiiba eh, konton iyo toddoba midaan hore uga dhicin islintanna way ahayd qofkii iigu dhawaaya kusoo dhawaa een, pointka aan ku wingareeyey tuuta waxaa ahayd marka runtii wax lagu farxo weeye mujtamacana aadaan ula soo shaqeeyay waa tahay een, dabcan sidaad sheegtay gabadhii ugu horreysay xildhibaan golo deegaan noqota oo soomaaliya ayaad ahayd haa Een, haa bal haddii tilmaanaad naga siiso xaafadda hadda adiga duqa magaalada aad ka tahay ee islington la Ha.
yidhaahdo bal inoo tilmaan Mm.
soomaalida degan tiradeeda inta lagu qiyaaso xaafadaha hoos yimaada waxaan horta xaafadda islington asalkeedu waa sidaa sheegtay waqooyi waa north london waxa soomaali dega haddaan bal qiyaaso waxaan u malaynayaa adigu ilaa toban kun in ka yar baan ku deganahay een, soomaalida degan marka tobankaa kunna way eh, waxaan nahay sixteen branches baan islington nahay ambaaba een, xaafadood oo een, laga soo codeeyo marka xaafadayda een, runtii soomaali badan way degtaa laakiin dadka ku codaynaya generally ee, een, codayaashu one percentna malaha soomaalidu ma aha marka waxay ku tusaysaa inay dad ciiddaa ka fara badanoo weliba cadaan baa u badan islington markaad islington tiraa dadka u badan waa cadaan marka ajaanibna wuu ku jira laakiin soomaalida ku codaynaysa marka one percent hadday ugu badato you lucky waa two percent waayahay waxaan la socdaa xaafaddaas islington ee, weliba inay tahay xaafadda laga soo doorto hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga laybarka hadda ee hogaaminaya haa waa waxa weeyaan islington baa laga soo doortaa jeremy coby Een, qaybta runtii aan anigu ka tirsanahay la- waa laba mb bay islington leedahay north iyo south baa la kala yidhaahaa marka aanu southkan tirsanahay emily tombury baa aniga mbgayga ah oo shadow ministerka ah een, waxaa la yidhaha foreign officeka Een, laakiin jeremyna dee waxa weeyaan mbgaygii laba raaqiya waxaan la socnaa inaad tahay gabadhii ugu horreysay oo muslim oo xijaab wadata ee duq ka naqata een, degmadaasi islington arrintaasi ee, maxay ku tusaysaa arrintaasi waxay tusaysaa runtii farxad weyn oo een, hadday xagga muslimnimada tahay hadday xagga soomaalinimada tahay iyo hadday dadka degaanka islington tahayba waxa weye- waxay ku tusaysaa daa inay dadku a- aanu qofnaba isagu uun diintiisu ayna ka joojinaynin amba xijaab uu xidhan yahay ayna ka joojinaynin markuu civic role u cararayo amba siyaasadda waddanka ka qaybgelayo Ah, waana runtii mid aada loogu farxo raqiya waxaan eh, sidoo kale aynu la soconnaa soomaalida dhallinyaradeeda een, in faldembiyeedyo oo dhanka mindida ah loogu geysto guud ahaan london gaar ahaan xaafadaha hadda adigu aad joogtid taasna ay sababtay Mhm.
qoysas badan in carruurtooda ay dib ula cararaan halkii ay markii horeba ay ka keeneen arrimaha iyaga ah bal maadaama hadda duqii degmada aad noqotay maxaa ku qorshaysan walaal arrintaas horta waaba baashaale su-aal fiican aada fiican baad walaal i weydiisay dhibaato weyn baa dhex taala wadankan u k-ga oo dhan laakiin intan imika london ku nool midida caruurteena ambaba iskuullada laga eryayo ah, aad iyo aad bay u saamaysay taasna waxaa iga qorshaysan aan campaignan hore uga soo shaqaynayay oo imika ilaa january wadoon conferencekii u weynaa ee soomaali ay iskugu timaado oo aan ka sameeyey islington ah, waxa weeyaan sidan ula dagaalano dhibaatada midida waxaa laga s- waxaan la ko- la mediagan aada ula kalkaalshaday mediaga aan la kalkaashaday waxaa ka mid a journaalka u weyneeye guardianka ah iyo observerka ah oo runtii ah, aad iyo aada ugu nuuxnuuxsatay duqa magaalada damacsan inuu ila miidgareeyo waxaan ka qabano sadiiqan Een, channel four news baa iyaguna headline ten minutes isloodna siiyey today actually as we speak waxaa een, ka hadlaya een, channel eh, bbc victoria derbyshire een, oo aan la soo shaqeeyey iyagana oo research weyn ka sameeyey oon aniguna ka hadli doono recordingka aan soo sameeyey marka aad iyo aad bay iminka loogu soo jeedsaday markan aad iyo aada uga hadleen hooyooyin badan oo dhibaataysan oo mididu saamaysay amaba iskuullada cabti laga ergey dadka go-aanka waddanka ka jiraa way u soo jeedaan waxaanan aniga ii qorshaysan inaanan albaab wal oo la qaraacaba aan qaraaco oon tuso dhibaatada ay waddanka ku hayso waayo caruurtani waxaan ma aha soomaali ura caruurtani waa british waa the next generation waa generationka dambe ee kacaanka ingiriiska usoo kici doona amaba tax bayer ka noqon doona marka waa inan la qabanaa oo inala arkaan dhibaatadan waayo aniga waxaa iga dhaadhacsan shaksiyan haddaan qof adnisitygiiku soomaali yahay ina dadka go-aanka waddanka ka jira ay ka indhasaabteen soomaalida dhibaatada haysata caruurta anba iskuullada looga eriyo ambaba midida lagu dhufto waa arin aad iyo aad inoo halis inagu ah soomaali iyo waddankanba maxaa is leedaha marka waad ka qaban kartaan maadaama arrintaasi dhallinyarada dhexdeeda iyagu ay mindida isku haystaan islaynayaan gaar ahaana kuwa soomaalida la beegsado marka u horeysa dhibaatada waxqabashada waxaa kasoo horeysa horta in la ogaado dhibaatadii marka dhibaatada ay timaogdii xalkeediina wuu imanaya ma garatay marka markii u horeysay horta cidi waxba kama ogeyno xitaa hadday ka ogaayeen cid ka hadashaa ma jirin marka taas waxaan iminka pipelineka inaan jarno pipelineka waxa weeyaan exclusionka iskuolka laga soo eriyayo iyo meeshan la yidhaaho bruga marka waa inay caruurta pipelineka inta laga jaro waxay u baahan yihiin kii u baahan academic education iyo kii farsamada gacanta u baahanba proper education la siiyo oo la jaro pipelineka waxaad soo noqotay xildhibaan golo deegaan oo consular oo hadda aad tahay duq magaalaad noqotay hadda oo degmada eslington oo lix iyo toban xaafadood hoos yimaada ayaad madax u tahay ma jirtaa marka soomaali qorsheynaysaa in ay ka mid noqdaan xubnaha baarlamanka ingiriiska ha in badan baan in badan baan ku qorshaynayna in badan baa hore isku sharaxday oo aan golaha dhexe kasoo bixin anigaygan kula hadlayaa waxaan kii waa ku dhawaaday last year waa ku dhawaaday selectionka inaan galo marka adigu ilaa lix afar qof waa nahay oo doonaya inay sharxaan waayo waddankan haddaad u fiirsato waxaa jira embiye badan oo codka soomaalida ku fadhiya marka kuwaasaan anaguna doonaynaa ambaba qaar kaleba inaan kursi ka doonana anigiiyo habliyeyna ma kalaba waayo waa mid aada loogu baahanyay talabaad dhibaato badan baa waddankan taalla dhallinyaradeennu ma ogtahay dad waxbartay weeye dhallinyaradeenna dhibaatada taalla embiyada codkooda ku fadhiya dhallinyaradiibay kolba xaflad yar u samaynayaano ay ka dhigayaan inay wax u qabanayaan aniga iyo many otherna waxaan ka kaambeyn garaynaynaa dadkani waxba idinma qabanayaane amba idinku isu soo sharaxa waayo mb anba adigaa iskeeni kara amba waad eryi kartaa waa inay dhallinyaradu isu soo sharaxdaa oy wadanka ambaba wadankan ingiriiska amba wadan walay joogaanba ay u furfurnaataa maxaa la yidhaahaa allahuma salli calaa maxamed siyaasadda wadanka oy ogaataa raaqiya fariintaada ugu dambeysa ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan qaaraddan australia dabcan midkoodna weli consular xataa ma noqon oo dowladda siyaasaddeeda kuma jiraan maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa waxa weeyaan horta waa in badan baa soomaalida ku nool australia waan la socdaa waana nasiib darra inaanay degaankaba xitaa ka mid ahayn waa inay xisbiyada ka qayb galaan siyaasaddu waxa weeyaan nolosha marka noloshii haddii aad siyaasaddii ka baxday noloshiina waad ka baxday marka nolosha inaad iska qayb gasho oo go-aan laguu soo jaray inaana daba fadhiisan aad kuwa soo jaraya ka mid noqoto waa inay soomaalidu xisbiyada kala jaadka ah ee xirfadaha waaweyn ay ka geli karaan waa inay waa inay ka galaan waayo haddaanad ka mid ahayn xisbi de horta codba ml ma yeelanaysid haddaad cod marka codkaaga cidunbaad siinaysa laakiin cidda aad siinaysa horta inay ku shaqaynaysa in kali maxaad ka ogtay waa inaad dadkaaga soo xulataa sida dadkaaga kusoo xulanaysaana waxa weeyaan waa inaad ahaataa dadkii hayar iyo fayarka ku sameynaya embiyada ma qof inaan daba fadhiista iisoo jaray go-aan baa mise waa qof aan barbar fadhiisto oon la soo gooyo go-aankan laga soo jarayo because if you're not sitting on the decision making table wax allaali wax kuu hagaagaya ma jirto marka aniga waxay ga dhaadhacsan reer australia iyo caalamka meel walayn kaga nool nahayba inay siyaasadeeda ka qayb galno
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.